oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla kumayaho qofkiba qof dhaliilaya balkii ninkaa qasibay cudurka aad wada qabtaan qabkaad wada hubantihiin cudurka aad wada qabtaan qabkaad wada hubantihiin bismi illahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatu haween wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka xulashada waraysyada raadiyaha cadaado oo hadahay oo kale aad ka dhegaysataan raadiyaha cadaado
soomaaliyalkii kala gegima inay kala jeeye anna gamas handaan kugu nasixi atugubakaayo geediya dhulkuba kuu dacweye adogorilis xaqoon kuu difaaciyo kuqabay garaganon daahi idan alle ilaa kuu ganjaas buuf maqaadiir saam iyo garnay duulayo guruta kaa aada gudiinta waa beri waxbaas kuu golayreeye adoguma tasiidkii rabbiga galangalkaayo alle goorta goortana kale kuu gantaal dhowd wixis iyo bilaawiya abnay gooya hilibkaada yaanari kutiir iyo buran golac ku laysiiyo jidaad abamarin iyo ku dhimo kaasiriya teelo soomaaliyalkii kala gegima inay kala jeeye gurmago-anin gegan iyo allow geed qabalay kaadi jabijaaba midkaasoo rabbu gobol kaa reebi sabtaxdiba ilaahay ku goosaayo jeedjeed rabbiyeebsi geengeella iyo gumuda kaa yeel gabla wiila aaneed alla guda kuu seex rabbigegyada ceebtee ku taa goorta laga leexday disi weeyaxasee ku dila garanta mooyaana yay goobad sirte bugaaguranta kaafuule aar kuu gabado iyo midhax kugu guraabaan soomaaliyalkii kala gegima inay kala jeeye qul cudmaan ruba ka durdad iyo haadaana meel aan laga gadoomayn iyo geli ka laalaato aamiin
dalkiidinka qasibay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla kumayaho qofkiba qof dhaliilaya dalkiidinka qasibay
mar kale habeen wanaagsan dhegeystayaal waa habeennimo jimca soo gelayso khamiisna ay sii baxayso taariikhduna ay ku beegan tahay lixda bisha labaad sanada labaatan labaatan qodobada dhegeystayaal barnaamijka xulashada waraysyada raadiyaha cadaado caawa aad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid noqon doona madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor waxa uu duleedka magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug kulan kula qaatay waxgaradka magaaladaasi haddaba odayaasha dhaqanka oo kulanka ka qayb galay ayaa waxa ay shan iyo toban geel ay ku wareejiyeen madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor iyagoo sheegay inay u talagaleen maamulka islamarkaana ay la shaqayn doonaan waxaad dhegeysan doontaan kelmadihii laga jeediyey kulankaas soo dhoweynta ee loo sameeyey madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariye ayaad barnaamijka falanqa barnaamijka xulashada wareegsada raadiyaha cadaado dhegeystayaal ku dhegeysan doontaan waxaa sidoo kale barnaamijka dhegeystayaal caawa aan idinku hayaa dil goor dhoweyd ka dhacay xaafad ka tirsan magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya haddaba faahfaahino la xiriira dilkaas ayaad ku dhegeysan doontaan barnaamijka xulashada waraysyada raadiyaha cadaado waxaa sidoo kale barnaamijka dhegeystayaal aan igu hayaa jubbaland oo sheegtay inay isku soo dhiibay nabadoon ka tirsan al-shabaab haddaba waxaad dhegeysan doontaan nabadoonkaas iyo sidoo kale faahfaahino la xiriira saraakiil ka tirsan ciidamada soomaaliyana waxa ay gaareen degmada balab xaawo ee gobolka gado iyagoo sheegeen halkaasi uu ka shaqayn doono amarka dowladda federaalk soomaaliya waxaana dhinaca kale maamulka jubbaland oo hadlay ay sheegeen inay ka hortegi doonaan weeraro ay sheegeen inuu uga imaanayo dhinaca dowladda federaalk soomaaliya xoogo la xiriira jubbaland iyo dowladda federaalka xiisada udhaxaysa ay ka taageen gobolka gado ayaa barnaamijka xulashada waraysyada raadiyaha cadaado caawa ku dhegeysan doontaan waxaa sidoo kale dhegeystayaal barnaamijka caawa lagu haya wasaaradda caafimaadka soomaaliya waxa ay kulan kusoo gabagabaysay magaalada muqdisho kaasoo looga hadlayay xanuunka khatarta ay ka dilaacay dalkaasi jeynaha haddaba waxaad dhegeysan doontaan wasiirada waa wasiirka wasaaradda caafimaadka xukuumadda soomaaliya oo arrimahaasi ka hadlayay iyo sidoo kale waxaa kulankaasi looga hadlay arrimo la xiriira gudniinka fircooniga qodobada kale dhegeystayaal barnaamijka aad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid noqon doona gaadiidka waa gaadiid xamuul oo shixnado kala duwan u siday gobolada dalka ayaa ku xayiran isgoyska ex control afgooye haddaba waxaa
aan idiin soo gudbin doonaa xog la xiriirto sababta ay halkaasi ugu xayiran yihiin qaar ka mida gaadidayda oo la hadlay raadiyaha cadaado ayaa arrimahaasi ka warramaya waxaa sidoo kale dhegeystayaal barnaamijkan lagu hayaa puntland waxa ay sheegtay in ay dabagal ku samayn doonto deeqaha lagu soo qaado magaca soomaaliya haddaba madaxweynaha maamulkaas oo goor dhoweyd war-saxaafadee soo saaray ayaa sheegay in dowladda soomaaliya ay kula xisaabtami doonaan deeqaha loogu talagalay ee ilaa hadda aan soo gaarin waxaa sidoo kale dhegeystayaal barnaamijka aada ku dhegeysan doontaan maamulka jubbaland ayaa waxay sheegeen inay bilaabi doonaan dhaqdhaqaaq ciidan oo ka dhan ah dagaalamayaasha al-shabaab arrimo la xiriira ayaa barnaamijka dhegeystayaal aada ku maqli doontaan qodobadaas iyo wixii kale nagu soo kordhahayaan dhegeystayaal barnaamijka xulashada wareysyada raadiyaha cadaado ku dhegeysan doontaan barnaamijka waxaa soo saaray saaxiibkay xasan axmed maxamed anigoo sharmaarkaha idinla socodsiin doona dhegeystayaal u diyaar garo wanaagsan barnaamijka xulashada wareysyada raadiyaha cadaado
maxaa culmadii qabsaday qur-aankii miyuu ka lumay miyuu qasib lagu dhaco qasaraha lagu farxaa qalecad nabadgeliyo miyaa qalkiba la nacay qalecad nabadgeliyo miyaa qayrkiba la nacay
qaybaha dambe ee barnaamijkan dhegeystayaal waxaan idiin soo gudbin doonaa xubinta kalamaan mar kale habeen wanaagsan dhegeystayaal dadka ku sugan gobolada midug iyo galgaduud waxay nagala socdaan muujada f m k dherkeedu yahay siddeetan iyo siddeed dibic shan halka dad iyagu ku sugan dunida dacaladeedana ay nagala socdaan live streamka oo ay naga dhegeysanayaan boggaan ku leenahay internetka ee w w dot radio cadaada dot com aan ku bilaabane madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariye oo dhowaan lagu doortay magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug ayaa maanta waxaa kulan soo dhoweyn iyo isxogoraysi ah uu la yeeshay waxgaradka kasoo jeeda magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug odayaashii waxgaradka oo iyagoo kulanka soo qabanqaabiyey ayaa madaxweynaha waxa ay kaga mahadceliyeen sida wanaagsan uu dadka deegaanka ula shaqeeyey iyagoo ku ammaanay doorkii uu ka qaatay waddada isku xiriirisa dhuusamareeb iyo sidoo kale gurceel iyo kaalintii madaxweynaha uu ka geystay waxaa sidoo kale odayaashu ay uga xog wareebeen xaaladda guud ee deegaanada galmudug iyo sida ay diyaar ugu yihiin in garab istaagaan maamulka cusub ee hogaanka u hayo axmed cabdi kaariye qorqor sidoo kale kulanka waxaa ka hadlay xildhibaan cabdixakiin macalin axmed iyo madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor haddaba dhegeystayaal khudbadihii ama hadalladii halkaasi laga jeediyey ayaan idiin soo gudbinayaa
waxaa la rabaa galabta kulankaani ma ahan kulan oo halaysuga yimaado ma ahayne kulan macno u yeesha galmudug iyo maamulkii laga dhisay inuu noqdaan rabnaa kulankaani hadduu aan laysugu imaanin ee magaalada sidii laysugu doortay oo ama madaxda loo doortay ama dadku ku doorteen ama intii wax doreen u sugaysay laysaga joogo magaalada ama lagu kala tago wax macno kalay lahaan lahayd laakiin weji waxay leedahay tani ummaddii la doortay iyo midkuu wax doortayba araggooda ay is wada arkaan dadka xataa aan wax dooranayn ee meelaha wax laga fiirsada ka fiirsanayay galabta indhahooda waxay ku arkayaan dadka ay doorteen madaxdii ay doorteen oo tadhida waxaan ku soo dhaweynaynaa salaan waxaan ku soo dhaweynaynaa walaaltinimo waxaan ku soo dhaweynaynaa dawlad jacayl annagu waxaan u diyaar u nahay dawladda maantay galmudug cagaha dhigatay inaan soo dhaweyno inaan gacnaha gacnaha kor ugu qaadno inaan la shaqayno intaasaan ku soo dhaweynaynaa dadka walaalaha oo koob iyo tobanka beelood oo meelaha fofo ka yimid waxa la wixii ay naga tagteen inay noo celqariyaan oo shaadada naga ahaadaan taas taxsidaasna waan waan waan ku walaynaynaa tan saddexaadna waxaan rabnay sidii loo yimid markii shirka wadda waa gooyo gabaabti inaan la kala tegin oo la yaacin oo aan sugaano oon iscafino oon ismacsalaameyno oo mardaaranno ujeeddada labaadna saddexaadna waa taas midda afraadna waxaa weeye annagoo isku mid ah oo waxba naga yaacsanan aan dawladda hore u wadaynaa dawladda galmudug hore u wadaynaa
waana waana israace waana israace waxaan ku ammaanaynaa beesha degaanka runtii waxay muujiyeen arrin lama hilmaamaana oo taariikhda baaldhahaba ka geli doonta haddii alla idmo galmudug eh, iyo dowladnimadaba marka walaalaheenna waxaan leenahay mar koowaad iyo mar labaad iyo ka badanba waad mahadsantihiin marka dhammaan wixii dee muddadii gogoshu ay fidsanayd kolle magaalada waana la wada joogaa waana la wada joogi doonaa waana magaalo dadka ka wada dhexaysa oo caasimadii galmudug ah laakiin intii ay gogoshu fidsanayd oo dee dadkii eh, dhismihii galmudug u jooga ay joogeen waxa ay la kulmeen oo ay dareemeen nooc ay rabtaa ahaatee waa waa ka cudur daarinaynaa sidii odaashii iyo waxgaradkii uga cudur daarteen madaxda sharafta leh ee maanta iyo munaasabadan joogtana waan soo dhawaynaynaa ilahay waxaan ka rajaynaynaa inaad hogaanka u qabataan galmudug midaysan waxaan sidoo kale runtii aada iyo aad mahad ballaan jecelinaynaa dardaarankii iyo talooyinkii iyo ducooyinkii ducadii iyo isgarabtaagii lama muujiyey waan qaadanaynaa waan ku shaqaynaynaa taladiina iyo tilmaamiheeda iyo raalliaashaheenna iyo sida u qabtaan insha allahu tacaala galmudugta cusub ee maanta dhalatay waxaan guddoonnay oo la wareegnay deeqdii tirada badnayd ee aada iyo aadka u ballaarneed ee deeqtinimada saa'idka ah iyo walaalnimada ku jirta ee layidhi caleemasaadka ugu talagalnay waa guddoonay deeqdaas walaalayaal mudanayaal iyo barwey waxaan leenahay sidaan maanta isugu duubannahay niyadsamada galmudugta aan rabno inaan sidaa uga wada shaqayno isugu taagno insha allahu tacaala
dalkeedii kala qarribay dadyow kala wadaa qoqoban ninkuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla qumayabo qofkiiba qof dhaliilayaa dalkii idinkala qarribay waa hagaag dhegeystayaal barnaamijka xulashada wareejyada raadiyaha cadaado ayaad la socotaan siddeetan iyo siddeed dhibic shanna waad naga dhegeysanaysaan markaana muqdisho gaadiid aada u fara badan oo xamuul ah oo sida shixnaad kala gedisan una socday gobollada dalka ayaa dhowr maalmood waxa uu ku xayiran yahay kontaroolka waa x control afgooye haddaba qaar ka mida gaadiidleyda oo la hadlay raadiyaha cadaadaho ayaa waxa ay ka hadlayaan sababta keentay in la xayiro iyo dhibaatada ku haysata halkaasi
annagu marka waxaan ku xayiranaa meeshaa la yidhaahdo ilaa kuleedijaallasiyaad ka soo bilow ilaa ogtag ekis control baabuurtu ayagoo wada raran oo baabuur weyn iyo baabuur inanta ka dhaxayda ilaa kurmor ilaa adamaydle ilaa sigisle ilaa jantadiyeed ilaa dhayne ilaa mid lugulugta ilaa kaantar intaasoo dhan ay isugu jiraan ma garan waa gartay
saddex maalmood caawa saddex nooca ma garan waa gartay maali waa naga dhamaatay iyo waxay bilbilkii baabuurta lagu waa ka wada banjareen ugu yaraan shan boqol oo baabuuraa taagan ma garan waa gartay waxana ku haysto ilaahay ku tala bandaqaan niman mooryaan haysta wadada iyago ay isku haystaan lacagta ilaahay ay ku direen baabuurta kulli lacagta waa laga urursaday waxay maane waa gartay wadadaad ku xayiran tihiin muddada saddexda maalin wadada waxaaiskontololaa baabuurta bilqan tahay waa gartay gaadiidka xayiran tiradooda imisa ayay gaaraysaa gaadiidka xayiran ugu yaraan boqol iyo konton baabuur waa ka badan yahay hadda laba boqol meelahaas waaye haddana waxaa ku jira rag kaloo gaadiidaya ku jira oo farbaar ugu yaraan labaatan iyo toban iyo shan ila meesha meel ku fadhiya waa gartay waxaad ii sheegtaan en- en- en- yaa xayraadan geystay ma u tagteen saraakiisha baraha control halkaas ku leh si aad halkaas Saraakiisha markaa waa u tagnay walaa maaliyadda waa u tagnay walaa kale oo yacni dowladda hoose waa u tagnay maamulkii dowladda ka joogay maaliyadda milishid iyo kulli waa is aragnay ma garan maxay leeyihiin marka maxay leeyihiin waa gartay
shabeellaha hoose shabeellaha dhexe ilaa hiireen baabuurta intaasoo dhan ay isku bixisaa ma garan waa gartay marka gaadiidkan hadda xamuulka ee halkaas ku xayiran en halkeeday u socdeen markii hore
ya waa waa gaadiidka oo gaadiid hore waxaa laga rara waayo oo gobolada gobolka shabeellaha hoose tubooyinka dedo maaragtay bay kokool jiiraan ilaa gobolada taxay geerigu socdo waay waa tahay
aa intaasay ka koban yihiin marka maxaad ka codsanaysaan ee, madaxda dowladda federaalka ee soomaaliya
waxaan ka codsanaynaa dowladda soomaaliyeed in haddii ilaahay mo- awal baan oo dhibaato iska qabanay oo yani lacag oo oo xoog ah oo yani dhibaato oo yani maaragtay saaidan ka qaadaya dareen caadilaadna lagu gudaro oo doonna lagu gudaro oo laba mar laba badana lagu xayra annaga dhibkeena waay ya waa niyo meeshan baan ku xanaanay isis kontarool saddex habeen afar habeen laba habeen qaar hadda yimaadeen goboladiina way iska xaniban tahay wax awdoodaya iyo wax dan kale midna male jaladkii dambe way xirmeen jaabkii dad waaye kuwii markaa u tagna meesha joogiyo maliisa iyo wixii uku shaqada ahaa waxayna leeyihiin annaga nooga xirna waxayna kala yihiin ciidan ayay kala yihiin turki baa yimid waxay yihiin annaga nooga xirna marka dee meesha sii cadoonayo waxaan baa daliilkeenu aysan dal iyo dad iyo dowlado badan lahaynba oo meel da- wax oo waxba macnaaba lahayn
waa gartay waddada cidda u xiran tahay mala sheegay maadaama turkiga aysan u xirnayn ee saraakiisha ciidanka dowladda inay u sheegnayn cidda xirta waddada iyay tahay
ciidan bay u xirantay naleeyihiin ciidan bay u xirantay naleeyihiin ciidanka dee annaga noo isa carabadinoo waa ciidan u xirantay nagu dhayan waxaa meelaha xanxaga maqlana qoladayda qaran adag waxaa nimantaya qolada nagu dhayan
waa gartay marka ee, gaadiidkan hadda xamuulka cayiran ma- ma- ma- halkee bay kusii jeedaan oo ay ka shaqayn jireen
waxay ku sii jiraan gobolkaan oo dhan ku jiraan sida baayba kool shabeellada hoos qandhexe ilaa gedo ilaa qaar xataa joogi u qaba waa gartay
ah waa gaari fara badan oo oo xawar laga helay waa gartay iyo qaar xataa yaryar oo layweyid iyo iyo guyaan iyo yaryar oo oo xeelada biyaha iyo hasgooye iyo ruuxaan dhagaxa tawsada ka buuxa waa gartay
marka meesha waan ku cadilanahay waan ku cadilanahay waxa waaye waa dawladdu waxaan ka codsanaynaa inay saas ka bedelo awlanan amni haysan oo nabadgelyo haysan oo aanan waxna tixgelin haysan haddana in cadiladna lagu daro meel ka dhaceen doonta lacagtana laga arursado dawladaha lacagtii waa laga arursado wax degnayana male hadda waxay tara ina sin yidhaahdo baaradan ku cilna baycina sinaysa madaxta lacagteena waa tahay
marka caqabadaasaan haysata waxaan codsanaynaa in dawladdu federaalka ay naga sii baaxdo waxaan xawr u keentay naga naga sii daayaa
waa maadsan tahay qofkan u dhig
haye halkaas asalaamu calaykum wacalaykum asalaam aad baan u fahnay ee, sheekooyinkii waa laga sheekeeyey iyo qaabka wax u jiraan bal maxaad ka codsanaysaa madaxda dowladda federaalka ee soomaaliya horta madaxda dawladda hadday ay dawladda ay dawladda tahay waxaan ugu baxanahay haddii dadweynuhu iyo baabuurta wadata anaga aan nahay dad masaakiin aan nahay diintu waa naga goy baabuurtii lugahooda waa wada qorisanooyiin marka waxaan ka codsanaynaa dawladda soomaaliyeed inay waddadii ay noo furto baabuur kastaba meel u socdaa baabuur kastaba meel u socdaa baabuur hadda isku meel u socdaan ma jiro mid etoobiya u socdaa mid baraha u socdaa mid kismaaha u socdaa mid luuqa u socdaa midna meel u sii socdaa waa tahay waa gobolada iyo waddanka soomaaliya ka tirsan badan ay wada socdaan Waa tahay.
Hogaagsi, Waa gartay haddii baabuurtii haddii kii soo galaayo oo la celin lahaa kii bahay la celin lahaa wax bay hadleen kii galaayo waa soo oo kii soo galaayo waa soo geli lahaa annagii baxayna waddadii waa naga go-an tahay oo raasin noo saaran oo oo gobolada geynaheen oo waddadii waa naga xanifan tahay marka hadda waxaan ka rabnaa dawladda inay noo taliso dilkii iyo imaamaadda inay wadda nala siiyo aniga aan ku dalkeedinka qarsibay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla kumayaho
waxaa dhegeystayaal barnaamijka xulashada waraysyada raadiyaha cadaadaha ayaad dhegeysanaysaan siddeetan iyo siddeed dibic shan waad noga dhegeysanaysaan dhegeystayaal kuna looga hadlayo gudniinka fircooniga ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya kulankan oo ay soo qabaqaabisay wasaaradda caafimaadka xukuumadda soomaaliya ayaa ka dhacay magaaladaasi markii kulanka soo gabagaboobay kadib waxaa warbaahinta la hadashay wasiiradda caafimaadka xukuumadda soomaaliya fawziya abikar nuur waxaana wasiiradu ay ka warbixisay kulanka iyo waxyaabihii looga hadlayey
waxaan salaam iyo mahadcelin u dirayaa ee, labada wasaaradood isoo qabanqaabiyey xafladan quruxda badan leh ah kashida maalinta caalamiga ee ka hortagga gasdiinka wasaaradda caafimaadka wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka martida sharafka nidaamka dhisa xildhibaanada civil society-ga urada bulshada rayidka ee saaxiibada guud ahaan qof walba magaca iyo mansabka uu ku fadhiyo waan ka xumahay waxaan jiray ilaa iyo dhammaadka iyo iyo iyo gobolada laftirkooda inaan si fiican u dhageysto oon jeclahay mar walba ay wacyigelin sameynayaan laakiin meel kale la iga sugaayo runtii aada iyo aada la isoo la isoo wacaayo marka waa ka xumahay laakiin waxaa idila jooga wasaaradda wasaaradda qaybta dhalaanka sataranka iyo dhalaanka hooyada soo qaban lasoo qaban qaadata wasaaradda guud ahaan waa idin mahadcelinaya maanta waa maalinta caalamiga ee ka hortaga gudniinka gabdhaha marar badan aan isu sheegnay ma aha wax nagu cusub laakiin inaan ku celcelinno waa maalin loo asbeeyey sababta loogu asbeeyena waxay tahay wadamo badan ayuu ilaa iyo al-aana ka jiraa gudniinka oo si aada xowli weliba mararka qaarkood ugu socda ha u badnaato africa iyo bariga dhexe xuquuqdii cunugta yareed ee la gudaayay waxyaalo badan oo asaasi ah ayuu taabanaya gudniinka tiibka sanadkan ku aadan waxa waaye in la xoojiyo awoodda dhalinyarada wiil iyo gabadh si looga hortago gebi ahaan gudniinka gudniinka caafimaadkiyuu taabtay xuquuqdii gabadhiyuu taabtay dhibaatadiisa waa badan tahay gabadha markay qaangaarto markay hooyo noqoto hooyooyin badan ayaa complication isaga ka yimid u dhintay u dhiig baxay u rafaaday ma aha wax diin ay sheegayso yaan maskaxda laga gelinin diintaa qabto ma qabto diinta yaan laga beensheegin inaan ku dhiirigelino dhallinyaradeena wiil iyo gabadh sidii looga hortegi lahaa aanan loo arkin inuu yahay gudniinka wax haweenka quseeya ay keliya tahay inay haweenka ka hadlaan ma aha bulshada dhanay u taallaa bulshada soomaaliyana xoogeeda boqolkiiba toddobaatan iyo shan waxay ka yaryihiin soddon jir marka waad fahmaysaan awoodda waxay la jirtaa dhallinteenna soo kacaysa soo koraysa iyaga haddii aysan fididin fididin aysan ka hortegin wacyigelin ay sameeyin waxa waaye kaalin weyn ayaa ka maqan meesha oo aan laga gaaraynin marnaba horumarinta yacni caafimaadka iyo xuquuqda gabar iyo wiilba waxaan ku dhiirigelinaynaa dhalinteena inay qayb libaaxa ka qaataan mar walba ay wacyigeliyaan la sheegay dhibaatada uu leeyahay sharciga waa muhiim golaha wasiiradana waa la keenay waa keentay wasiirada haweenka iyo xuquuqa insaanka isaanka sida ugu dhaqsahalena waa la marinaya kadib golayaasha baarlamaanka waxaan ka codsanayna iyagana inay qaybtooda libaax ka qaataan ka hortaga gudniinka ay sida degdegta ah u ansixiyaan ma aha keliya sharciga laakiin qof dadkii waa bulshada waa in la diyaariyaa qofkii aanan garanaynin loola sheekeeyo dhibaataduu leeyahay diinta waxay ka qabto waxaysan ka qabin yacni dhibaatada waa loo jeedaa mararka qaarkood laakiin dhaqan raagay caado raagtay dhibkeeday leedahay ufoorsan marka waxaan isku walawaadinaynaa aan ku dardaarmaynaa in si aan uga hortagno aan wadajir u wajahno arrinkan aada u foorsan oo bulshadeenna dhibka ku hayo waa mahadsantihiin insha allahu tacaala waa kusoo noqon doonaan aada umahadsantihiin waxaan noo furay xafladii inay sii socoto insha allahu tacaala
dawjeedinkaa qarribay dadyow kala wadaa qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla umayao qofkiba qof dhaliilaya dalkii idinkaa qartibay
waa dhegeystayaal barnaamijka xulashada waraysyada raadiyaha cadaadaha ayaad degeysanaysaan markaana muqdisho wararka raadiyo cadaado ay ka helaysa magaalada muqdisho gaar ahaana degmada dharkile ee gobolka banaadir ayaa waxa ay sheegayaan in halkaas goor dhaweyd uu ka dhacay dil dilka ayaa waxaa la sheegay inuu ka dhacay dabakay madow islamarkaana askari ka tirsan ciidamada dowladda ay toogteen nin qaadkooday mooto bajaaj sida ay noo xaqiijiyeen dad goobjoogayaala halkaasi ku ku sugnaa goorta hawshilkaasi dhacayay goobjoogayaasha ayaa sidoo kale waxa ay sheegeen in askari ay doonayeen ama askartu ay doonayeen inay boobaan qaadka islamarkaana uu ninkaasi iska diiday muran kadibna ay rasaas huuyeen xaaladda ayaa haatan ah mid degan waxaana goobta ka baxsaday askartii dilka geysatay dhowr jeer ayay dhacday ama dhacdooyinka noocaan oo kale ay ka dhaceen degm degmadaasi barnaamijka xulashada wareysada raadiyaha cadaadaha ayaa dhegeystayaal weli dhegeysanaysaan gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cumar finish ayaa waxa uu sheegay inka maamul ahaan aysan marraba u dulqaadan doonin sida uu sheegay askarta hubka ku dhex wadatay magaalada muqdisho shacabkana dhibaatada badan ku haysa gudoomiyaha oo maanta ka hadlayay xaflad ka dhacday magaalada muqdisho ayaa waxa uu sheegay inka maamul ahaan arrintaasi ay tallaabo ka qaadi doonaan
ku aragnay magaaladan inay baahsahaan hay-adaha amniga iyo mas-uuliyiinta dowladda si isku duubnaah ay ugaga tegi doonaan daalad maxaa yeelay xilligii burburka ama dowladu waradicista ahee ayaa waxaa dhaqaysa dhul iska banaan magaalada daagteeda qofa cabiranaya ama awel sii hore xilligii dowla jirtaaba dad cabirtay kuwo kaleeta daba cabirtay kuwo kaleeta sii daba cabirtay kuwo kaleeta sii daba cabirtay meesha waa iska milatay marka meel qof walba u cabiran oo qof walba oo warqad u samaystay markii qof uu maago meeshaad cabirata waxay ka dhis soo qoran la ordaa u imaana ciidan iyo quryaali iyo howl soo kahaysaa waa qashishadaa marka marka waxay noqotay meelaan la taaban karin magaalada daakaheed marka dalka sidee loo horumarinaa marka dalku sida uu ku horumarin lahaa oo wadanka aan ku dhisan lahayn oo dadkeenu ay shaqa uhuri lahaayeen oo adduunka aan ula tartami lahayn oo nicmadan ilaaha subxaana watacaala uu nasiiyey aan ula faa'iidaysanayn bal adigu sheega marka wax noocaasi marka wax loo hatanayaa maca waan nadaaminaynaa haddii alla idmo hal sharci hal dukumenti oo rasmi ah oo lagu wada qanacsan yahay oo min gees ila gees iswada fasiraya taasaan ka samaynaynaa biidni illahi tacaala taas waxay bedel u tahay in maalin walba laysku digo dhul bannaan oo qofkii niyadu yeeshoo raba inuu mataqaanaa wax dhiso caqabad laga horteen qoryo loosugu qaato waa dadkii magaalooyinka ama degmooyinka baadiyaha u furay ee magaalada muqdisho maalin walba waxaa ka dhaca xabado waa laysku dilaa dowladasuugan maal walba la isxabadeey in maal walba la isxabadeeyo ee dadkeenu baaba'o ee dhaawacyo iyo dhimasho isbitaallada ay noo dhuuban yihiin waxaan aqbali karna maaha mayeeleyna bulshada marka bulshada marka maamulada jira iyo garsoorada jira ha uga kaaftooman inay qori soo qaataan sideedaba qori aan ammaanka ka shaqaynayn ee magaalada gudaheeda lalargaas wareegayo annaga in la dilaan looga go-aansa waxaynu cayaaraba maxaa yeelay qofku waa wadaysan yahay qorigiisana waa inuu inuu ku goosto sharcigiisa qorogaa u ah kalkalkiisa qorogaa u ah marka gacmaha laysku saarin ma fiirsanayna markaasaa gabdha horta lagu dilaya dadka horta ilma lagu dhacaya ma aqbali karna markaas marka mas-uuliyiinta amniga iyo maamulka gobolka banaadir waxay si buuda isaga kaashanayaan in laga hortago arrimahaas magaalooyinka ama degmooyinka baadiyaha u furan ee maleeshiya beeleedyada ama ciidamada dowladda dadka ka tirsan ee aan xawiimada dowlada ku ofel ee gaas wareegayaan arrintaas waa uga digaynaa maanta maadaama saxaafadda ay joogto bulsho badan oo soomaaliya ay joogto hadda uga digayaa qof walba qorigiisa ha soo dhigtay gurigiisa goob shaqo ama xaradaysa ama goobkiisa shaqada laakiin inaa suuqada lala wareego ee goobaha jaadka iyo waxyaalaha lagu gado meelahaas ay ay la wareegaan iyo meelaha munaasir ahayn guri walba la rabo in la dhiso mataqaana qori loogu heystaagala dhisimaa leedahay annagana indhaha ka fuursan ma dhacayso taas insha allah taala sidaa darteed dadka أما الدرجة الشبينية وحن waxaan u wardinaynaa waxyaabahaasoo kale inay ka wantoobaan bulshada soomaaliyeedna dhibaatooyinka noocaasa inayan inayan qarsanaa laga raba oo marka ay la kulmaan ay soo gaarsiiyaan hay-adaha amniga iyo hay-adaha gaso iyo maamulka gobolka baran inay soo gaarsiiyaan iyagoo laga bilaabayo degmooyin degmooyinkuna waxyaabaha noocaasa degdeg waxa ugu qabtaan wax ayan ka dhalatan oo ayan ku filnaynahay na soo gaarsiiyaan si aan garab hoosiino kugu dawasha
maxaa culmadii qabsaday qur-aankii miyuu ka lumay miyuu qasiflagu dhaco qasaraha lagu farxaa
kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha gobolka banaadir cumar finish oo isagu ka hadlayay arrimo la xiriira dhulka la isku qabsado ee ku yaala duleedka magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya iyo sidoo kale askarta dhibaatooyinka kala gedisan ka geysta gudaha magaalada muqdisho markaana gobolka mudug deegaanka kheyrrage oo ku yaala galbeedka gaalkacyo waxaa ka jira xiisad ka dhalatay afar nin oo kasoo jeeda koonfurta gaalkacyo oo halkaasi lagu dilay ragga la dilay oo watay gaari loo yaqaano jiimjaamta ayaa jaadgeeyay deegaanka teegarrage oo afar iyo toban kilomitir dhinaca galbeed ka jira gaalkacyo dableed dilka geysatay oo sidaa la sheegay kasoo jeeda degmada galdogob ayaa goobta isaga baxsaday weli maamulada galmudug iyo puntland kaba aysan hadlin ragga la dilay iyo xiisada ka dhalatay dilkooda dilka raggan ayaa lagu soo warramay salka ku hayo aana qabiil sida ay ii sheegeen dad aan kala hadlay deegaanka teerrage xariiqduna way qortaa qad ameel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla kumayaho qofkiba qof dhaliilayaa dalkii idinkaa qartibay dalkiidinkaa qarribay dadyow kala wadaa qoqoba intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys waa dhegeyteen markaana jubooyinka jubbaland ayaa waxay sheegtay in isku soo dhiibay nabadoon ka tirsanaa dhaqdhaqaaqa al-shabaab ciidamada ammaanka degmada afmadow ee gobolka jubbada hoose ayaa waxay sheegeen inuu isku soo dhiibay ugaas maxamed macalin maxamed oo loo yaqaanay maadeey oo saameyn ku dhex lahaa al-shabaab ugaas maxamed macalin maxamed ayaa waxaa la sheegay inuu ka mid ahaa odayaasha dhaqanka ay samaysteen al-shabaab islamarkaana oday uu ahaa mid ka mid a beelaha dega jubbaland saraakiisha ayaa tilmaamay in muddo ah oo la shaqaynaya al-shabaab waxayna sheegeen in al-shabaab ay ismari waayeen kadibna uu ka soo baxsaday degmada jilib laba cisho ka horna uu soo gaaray halkaasi maamulka degmada afmadow iyo allaamaha ammaanka jubbaland ayaa uga mahadnaqay sidaa ayuu uga mahadnaqay siday usoo dhoweeyeen yaydan qubuura iyo wax garad qabin iyo ikhyaar miyaydan qaab dadnimo qadarinayn walaalayaal miyaydan wax isqabto isqimeeyabaa lahay miyaydan wax isqabto isqimeeyabaa lahay maxaa culmadii qabsaday qur-aankii miyuu ka lumay miyuu qasif lagu dhaco qasaraha lagu farxaa
wageystayaal waxaad la socotaan barnaamijka xulashada waraysyada raadiyaha cadaado dowladda soomaaliya ayaa waxa ay ka hadashay ardayda soomaalida ay ku sugaan wadankaasi jeyna safiirka soomaaliya ee shiinaha ayaa ka jawaabay hadal kasoo yeeray qaar ka mid a ardada soomaalida ay ku nool magaalada wuhan ee dalka shiinaha halkaas oo ka dilaacay cudurka coronavirus ardayda waxay sheegeen iyagoo la hadlayay warbaahinta in dowladda soomaaliya ay dayacday kadib markii dalalka badankooda muwaadiniintooda ka joogay shiinaha ay kala baxeen waxaana safiirka soomaaliya dalka shiinaha danjira cawaale cali kulane uu sheegay in xilligan aysan fududayn ardada soomaalida dib loogu soo celiyo gudaha dalkooda islamarkaana uu beeniyey inaysan ka warqabin safaaradda soomaaliya ee dalkaasi shiinaha waxa uu sheegay in safaaraddu ay si dhowo ardayda ula shaqaynayso islamarkaana ay ka caawinayso wax kastoo ay u baahdaan waxaana intaa uu ku daray in dowladda soomaaliya ay ku dadaalayso sidai ardaydaasi xaalkooda looga warqabin lahaa waxaa lasoo geliyay in in soomaalidii ay lasoo daadgurayn waayo ama lasoo gurman waayo loo gurman waayo maadaama meesha xanuunku ka bilaabna yahay chiniiska waxay soo rogeen nidaam oo ah dadkoodii waa u diideen inuu soo baxo marka haddaad soomaaliya oo kale qof kasoo soo baxayso u baahan tahay inaad diyaarad usoo korayso oo qaasa oo dadkaa shayka meesha ka wada in geeyo meel maxaa lacdaa mas-uuliyadda qaadayo yani ma la ogola inaan inta kasoo bixino tusaale ahaan aan beijing keenno ama ay ama diyaarad caadi aan soo saarno marka horta dadka taas inay fahmaan xadirtan runtii muhiim waay waxaa kaloo muhiima in la fahmo dadkii la daabuleeyo o dhan oo wadamada aad hore u sheegto o dhan dad maanta wadamadaas magaaladooda magaalooyinkooda dhex wareegayo ma jiraan kulligood waxay ku jiraan xerooyin lagu hubinayo cudurkan cusub inuusan ku baafin dadka maraykanka faransiiska meel ireland meel waxay geeyeen xiran dadkii weli waxaa ku socda baaritaan qaarkooda baaritaanka waxaa lagu qiyaasa afar iyo toban maalmood ilaa labaatan maalmood in lagu haynayo halkaas seeto oo ay tahay waktiga qiyaasan in cudurka lagu kala qaadi karo haduusa qofka hadduusa qofka kasoo muuqan marka afar iyo toban maalmood guduhu haduusa kaa muuqan calaamadihii cudur ma qabtid waay marka hadda anagu waxaan ognahay alxamdulilah dhalinyarada soomaaliyeed ee wuhaan ku sugan qof cudurkii qaba ma laha laakiin markii dadka lasoo dhaqaajiyo sida chiniiska dadka walwalaayba ay sheegayaan in soo dhaqaaqaas meesha ay kasoo tegayaan magaalo markii laga soo tegayo kulli dadka macal kuwa takhaatiirta la socda diyaaradaha loo diraayo ma noqon karaan diyaarad iska caadi aho
قلبك فرح بودلا لو كيدي جاقا سيبي بديو كلا وضا قبا انتو دقي غربا ميل او اي قيس قيس نغذي waa hagaag markaana gobolka gado wararka laga helayo degmada balad xaawo ee gobolka gado ayaa waxa ay sheegayaan in halkaasi ay gaareen dhammaan guddoomiyaasha degmooyinka gobolka gado ee taageersan dowladda soomaaliya kuwaasoo ka ambabaxay degmada doolow wafdigan ayaa waxaa hogaaminayay guddoomiye ku-xigeenka gobolka gado waxayna kala yihiin guddoomiyaasha degmooyinka doolow luuq iyo yurkud soo dhoweyn loo sameeyey kadib ay waxay goob fagaara ah kula hadleen qeybaha kala duwan ee bulshada degmada baled xaawo iyagoo ka codsaday inay la shaqeeyaan maamulka gobolka gado waxay mas-uuliyiintan u sheegeen dadka shacabka in dhammaan ciidamada jooga degmooyinka gobolka gado kuwii horay u joogay iyo kuwa hadda yimid islamarkaana aan la arki karin ciidamo aan ka tirsanayn dowladda oo hub ku dhex wata gudaha degmada baled xaawo waxay ku eedeeyeen dowladda kenya inay colaad ka hornayso deegaanada gobolka gado islamarkaana ay doonayso inay iska horkeento shacabka magaalooyinka baled xaawo iyo mandheera siday hadalka u dhigeen dhinaca kale jubbaland ayaa waxa ay sheegtay inaysan indhaha ka laaban doonin colaadda dowladda soomaaliya ay ka hornayso gobolka gado golaha wasiirada maamulka jubbaland ayaa kulan ay maanta ku yeesheen magaalada kismaayo ku go-aamiyey in iska caabin looga jawaabo dagaal dowladda dhexe ee soomaaliya ay sheegeen ay kusoo qaaday kulanka waxaa shir guddoominayay madaxweyne ku-xigeenka labaad ee maamulka jubbaland wasiirka wararunta maamulka jubbaland oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in heega buuxa la geliyey ciidamada maamulka jubbaland waxa uu sheegay in dowladda soomaaliya ay weerar cad kusoo qaaday gobolka gado islamarkaana ay xoog kula wareegtay wuxuu xusay in ciidamada jubbaland meel walbo ay joogaan ay jawaab bixin doonaan islamarkaana wixii mas-uuliyadda ay qaadi doonto dowladda dhexe ee soomaaliya oo ciidamo kusoo daabasho gobolkaasi
qimeeya baa la hay niyeyaan wax isqabto isqimeeya baa la hay maxaa culummadii qabsaday qurankii miyuu ka lumay miyuu qasif lagu dhaco asaraha lagu farxaa
waa dhegeystayaal qiimihii dambe ee barnaamijka ayaa isla soo gaarnay markaana garowe shirka golaha xukuumadda puntland oo maanta u qamiisa puntland uu shir guddoominayay madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni ayaa waxaa toddobaadkan looga hadlay amniga safarkii madaxweynaha dalka kenya deeqaha loogu talagalay ama lagu soo qaado magaca soomaaliya iyo aragtida puntland sidoo kale waxaa golaha looga hadlay xaaladda golaha waa gobolada iyo degmooyinka puntland hindis- hindisaha horumarinta degmooyinka aan ku jiro mashruuca ajiib iyo aljeega iyo soo jeedinta guddiga qiimeeya lacagaha loogu deeqo magaca dowladda soomaaliya wasiirka warfaafinta puntland cali xasan axmed zabarey ayaa markii shirkaasi uu dhammaaday faahfaahin ka bixiyey qodobada looga hadlay shirka wuxuuna sheegay in puntland ay samayn doonto baaritaan ku aagsan deeqaha caalamka waxa uu sheegay in puntland aysan aqbali doonin in deeqaha lagu bixiyo magaca soomaaliya meelo gaara la marsiiyo waaga saaxiibayaal dhegeystayaal qaybihii ugu dambeeyey barnaamijka xulashada horeysiyada raadiyaha cadaado ayaan isla soo gaarnay alaaba qaybaha dambe waxaan idiin soo gudbinaa xubinta kalamaan oo ay noo soo diyaariyaan saaxiibada raadiyo kulmiye
aryadaha kala maane su-aalaha laasin cabdulxasan ariifna soo weydiiyey su-aashaasoo ah abulow aan halmadi su'aalla ku warsada aaqaraana korehe iyo arag jartayin su'aallaakiin diirisa niinkashaanti hawi soo ku faasaabka cabdulle wardooda iyo madoob soomaaliga waa fahmi war afafka dhan ilaahay yaaday nabi aadan aanu ku wada hadli jirin war ambaashadoorkii shiinaha ee soomaaliya u fadhi jiray asigaba af soomaali waa yaqaano war samaal ha dhihi jira war annagu qoladiinan warkiinoo dhan waxaan u naqaanaa waa war walla weyn war annaguba kiina war qaldaanan u naqaan aryaadaha dad maranaad tihiina su'aashina la weydiiyo iga dhegaysada kow kawaran kalamaaniyo kalaamaadoodii kululay kawaran kalamaaniyo kalaamaadoodii kululay cabdulow og su-aasha may ka mid tahay ankoolow adiga laftaada hooya alayahay hooya alayahay hooya alayahay hooya gabay miya cabdulow adanaasa tirada badan hibilow an waa yaabay gabayga ka jarta war gabayba wax kama taqaaniine guurow maxantiisaba waa taas habar cambaroy baraanburkii hoobaley hoobaley xabtaba kuma warsan yaa marka yare si si si ay dhihi jirtay warwayan barmadiyaraagti may beeri jirtay ikaay dhiiga ikacay wadhe ikaay dhiiga ikacay wadhe aryadaha waa waalantihiina laashinka jawaabti asiiya iga dhegansada war anugu waxaan la yaabay laashin cabdulla xasan cariif oo laashin cabdulle cabdi maxamuud u jawaabay warna miya umayla yaabsanaa abdulle abdulle badana ma idig maga kale waayana allaha naxariista cabdulle raage iyo cabdulle kale naar baa kuusii dhiman war cabdulle oo muusa ka sii horreey waxba ogidi war wasiirkii hore arrimaha dibadda afghanistan cabdalla cabdalla la yidhaah war talo go-aankii hore nabsuuda cabdalla cabdalla la yidhahdaa cabdalla yuusuf hanuuniye heesihiisa goor meel dhegaysana gebi gebi ka duulay guri guri gubgubtay cid cid ka gubatay waxaasoo dhan baa sidaa ka maq war ustaad cabdalla cabdalla banaadir soo arooga aryadaha cabdalla haddaad maqashiin waa dad cabdulla kari waaye warina hadda kor wuxuu yidhi jaamac huya markaasuu neefa waa jimcaalo xumaaday marka cabdulla ma halkii kaa joogtaa aryadaha warkaas iyo ka hertiin jawaabta iga dhagansada waa kii heerna yidhi ka waran kalamaaniyo kalaamaadoodii kululay aasaan aniguna jawaabta waxaan ka dhigaa hadbow kalaankii ruuna waa kuulay wase haddaad wax kaydsehe kalaankii ruuna waa kuulay wase haddaad wax kaydsehe aye walle waad u jawaabtay cid kastoo wax qarinaysa runtu waa dhibaysaa aya runta ragga waa ka naxistaa loogumana roona warrunshee waashe horaa loo yidhi warrumyoonay beenshaan rooyin aman beera leeri ninba waxlahu luban aa horaa loo yidhi ayaa nimaya warkiina waa macno beeni rabaa wax laydinka barta sheega ha warna laka baraha runtiyaada la diidaahi wartoo laba dhihin ama been baro ama beec baro warnimiya madahiimaanka been badan adduunka turaam waa leeri war talaan beena ka sheego wuxuu ballan qaaday waaba fuliyaa la yidhi boqolkiiba sagaashan nagaa tag talaan madaxweyne ka been badan anaaba aqaane yaa waayo yaa kuu sheegaahe war waxaa la yidhi donald trump saddexdii sane la soo dhaafay shan iyo toban kun iyo afar boqol oo been uu sheegay xalayna boqol daqiiqo oo uu hadlayay boqol iyo shan been ayuu sheegay aryaadaha bulshooyinka adduunka beenta loo sheego waa iska tirsaan laakiin ununkuma tirinaqa wartaanaw jiro waa dhaaftay waraadar jumhuuriyadda somalilan imisaa been oo sheegay annagu miyan tirinay warnimayo adduunka dad baa jooga annaguse dadka adduunka jooga ku nucmaan beentuna dhaqan bay noo tahay warnimayo madaxweynihii hore kenya ee maalin dhaweed geeriyooday daniel armoy soomaali runtu u sheegay hadda kahor ee ayadaan runta qadarin wuxuuna yidhi etoobiya iyo kenya in dawladii soomaaliya ka dhalato ma doonayaan marka ma ninkaasaa beenlooga war xasuuqii waa gala haddii aad joogi lahayd beenlow maahan ma dhihi lahayn war xasuuqii waa gala xildhibaan aanunsagaa joogay war helaas muunsine ninaan unsa jirin baa unsadada kulku yidhi weligiisu unsa jira asaguya war lankuuna leeyi maway been ma sheeganana leeyo lanki ilaahgii abuurbii beeni beentaas kihii ma jarda laakiin haan beentu nii sheegaan walaaga qoroonyo horta maday isaaqow mooye masagabaan ku tumanaa haantaan ad wadasa meelaad u wada anigu ma aqaan war warma haysiin dowladda soomaaliya dowladda kenya ay u jirtid yaa digaayo dowladda soomaaliya yay u digaysaa kenya fariid waraa iyo baxi waxayna tiri haddii faragelinta ay naga dayn weyso biyaha faraha la gelin doonaa oo ma cuno qabateedba ku rumaysaan maya xiriirka dibadda iyo midka daaqiliyoon garayna xalami waa ma ma adhe kalaamu leel ma yamshi fi nahaareykin qaryadaha ciidamadii amisom qaar dagaaladi ku dhaga beelay aqalabki dhagaha wax lagu maqlayo loo keenaa la yidhi warmaigaaba dagaal diyaaro hadday ku dhaga beelayaan maxay naga soo doone waraamisa maxay ku dhaga beelaysaa dagaalba ma gelina waxaa la yidhi afrikadu inay eel keento oo hadba kii araba u isxaan falaan amisom markay arligeena timid soo lama ogaan horta muraadaa leedahay afrikana waa ammaanta laakiin jabuuti waxaan ahayn ku fahmi maayaan waladeer amisom jumhuuriyadda somalilan ma iman karto war hadduu aan daraabkii musiibata waa idin imaanayaan qaryadaha war ma haysiina xafiiskii guddiga doorashooyinka madaxa bannaan ee garowe ku yiil puntland albaabada isugu dhifatay waxayna yidhaheen dalkan doorasho lagama rabee xafiis been hu noo furraa maaye nagaxira war xaliimyada waxay haddaysan ay doorasho dhexaysee puntland waxay rabaan in xildhibaanadooda xamar lagu doorto maxay xafiisku helaya waa talaleeyaa doorasha ma dhaxayse nabadiya nolol iska joogto weligeed intaa laga wadaa adeer dastuurba ma lahe maxay ku dooran wadamayo safiirkii maraykanka oo soomaalida u bixiyeen gaaba u galeen magaciisuna ahay dolar iyo miyamoto wuxuu yidhi madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada waa inay heshiiyeen si ay dalka doorasho uga dhacdo shabaabna looga adkaado warnamiyow dowladda soomaaliya madaxda maamul goboleedyada ilo bedelo fadaas ma inoo la heshiida ma fadaas maday isaaqow ninkii wax fali raba isaga naftirkiisana waa la falaya xaaduga naqnaqahe war dowladdu madaxdii maamul goboleedyada waa bedeshe waxaa u dhiman puntland iyo jubbaland keliya ayagana nimankii ay ku bedeli lahayd waa diyaarsatay war lamagogogaatu kormay teeliyeene beelawin guud yay ka boodana hegaasa kakadhiyaana waayahay is aran kuma booday beelay guud katamara hegaasa kakadhii kii kale geeladii fiiriyo anagadi ana geedkii kiidayta laabsaday kiiga wadna isa dhiye kiiga midaan wasaarayni war madaxda dawladdu inta wax bedelid ku mashquulsan yihiina iyaga la bedelaya waktiguna ka dhammaanaya waraadhay ma garan inta hadda joogto miyay rabtaa inay wax ku darto waraa adinku ma kala muran garaynaad tiin waa badinla yaabay arrimaha war ma haysiina wariyihii garawe lagu xidhay cumar soomane ee kulmihii u calaacalaysa waa la soo daayaa la yidhi miskiin soomanow ahaaye maxaa loo xidhay soomane waxaa loo xiray arag maqal af kala xiro weligeedayna jiri jirto madow madownimo isagay haddii kale puntlandka baba leeray warsoomane in la soo daayo waxaa ka shaqeeyey weriye axmed cawin iyo guddoomiyaha dowladda maaf cayn sare warnimiyowna naftaana dadaalka jirlaynin hadyarteen warninkii xilaa talawaan he yo hali dhanka boorani war war ma haysiine shanta bisha febraayo waxaa la yidhi waa maalinta fanka soomaaliya muqdishona waa laga xusay waxaana maalintaas u aqoonsaday hadda ka hor madaxweyne sheekh shariif war madaxweyne farmaajo ma ku raacay war heeda madaxweyne farmaajo inuu fan jira ma og yahay war gala ka warraba wixii ciidan dalka joogay waa la isugu geeyey war shacabkii gobolka gale ciidamada waa soo dhaweeyey fadumyiinilinka dhawaaqale baa loo haay waxaa la yidhi sida xaalku yahay iyo aan socodka waayaha suureeya maante sariig iyo xishood iyo siyaasigu run badana adina wali run sheegdaba inaad dheerow warka kanlay runtaan lahayna war nimayow waxaan maqalnay guutada gada weeraraysaa janan goobi mayse waa tii galmudug iyo baydhaba la geeyo oomaar gareen bay bu'aale u gelbinayaan isabgarashadooduna go-aan dowladeed iyo far guduuda weeyo gobollada dalkooda dilgareen loogu wada qoray horta haddii dowladda soomaaliyeed ay gada la wareegto kenya laga saaro maxaad u xanaaqaysaan war dalkeenna hadduusa xuduud ba lahayn militari maxaan uga baahana waxaan ma oli jira ninka keyrkii loo xiirayo soo qoyso soo qoyso adiguna war adeer anigu soo qoysan mayna idinku soo qoysta hadda maxaad uulistagidi ka dhiga mar walba warnama tagalimi waana dibaxishataan adayar marka waryaala war xigmad sheega oo sharci ilaas maxaa laga shaqeey
nagashada taasan allah idin tufe
dalkeedinka qasibay dadyow kala wada qoqoban intuu degay
waa hagay saaxiibayaal dhegeystayaal xubin kalamaan ayaa barnaamijka xulashada wareysyada raadiga cadaaba caawa u dambeysay barnaamijka saaxiibkii kara waa saaxiibkay xasan axmed maxamed ayaa soo saaray anigoo sharmaarkaan oo idinla socodsiinaya intaa barnaamijkan mid nabad ku kulmi doono amaan allah Bye-bye.